haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan faaqidaada toddobaadka iyo nuux muuse barjab
kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada garowe waxaan ku eegaynaa khilaafka dowladda federaalk iyo puntland ay sii xoogaystay iyo xalka waxa uu noqon karo waxaa barnaamijka igala qaybgalaya wasiirka cadaaladda arrimaha diinta iyo dastuurka puntland maxamed cabdiwahaab axmed xildhibaan hore puntland cabdikariin xuseen guure shaacuur iyo faysal axmed warsame oo ka mid ah bulshada rayidka sidoo kalena falanqeeya arrimaha siyaasadda puntland iyo soomaaliya
haddii aan ku hormaro wasiir maxamed cabdiwahaab waa salaamayaa odayaasha akhyaarta saaxiibada ah iyo barnaamijkaba horta puntland qaabkay u madhay intaan laga hadalo waxaa ka horeeya qaabka dowladda federaalka madhay in la isweydiiyo sababtu waxay tahay waddankan soomaaliya dowladnimadii baa burburdhay oo lagu heshii waayey ummadda soomaaliyeed dastuurkii ilaa waktigii carta lasoo daraaftigariyo chartarka ahaa oo intaa laga soo shaqaynayey oo kadibna la geeyey shirweynihii dib uheshiisiinta soomaaliyed imbagaati oo saddex kun ergada ansixisay labada kun iyo afartii kadibna guddiyo farsamo oo qaran loo magacaabay inay ka soo shaqeeyaan sidii loo dhammaystiri lahaa dastuurkaas waddanku yeelanayo oo in chartarkii carta inta laga soo guuro dastuur loo gudbayo wuxuu soo qaatay process dheer ilaa uu ka soo gaaray labada kun iyo shantii bisha agost labada kun labaiyo tobankii kadibna boqol sideed boqol shan iyo labaatan erga aftay uu qaaday dastuurkaasaa wuxuu yahay bayskii wuxuu soomaaliya ku heshiisay inta laga dhammaystirayo hanaanka federaaleynta waddanka waddanka laga xoreynayo dib uheshiisiin dhammaystiran laga samaynayo doorasho qofcuda la gaarayo awoodaha dowladda federaalka ee ku maalgooda la kala saarayona kaasaa waddanka dastuur u ahaanaya dowladda federaalka ah oo xasan sheekh madaxweynaha ka yahay asagii bay laashay doodii ilaa labada kun labaiyo tobankii taagnayd bay laashay dadkii soomaaliyeed aan wada joogin booye bay waxay dhaheen dastuurka waan bedelaynaa hanaankii lagu heshiiyo federaalismkii meesha ka saadhay hanaankii awood qaybsoo lagu heshiiyey baa meesha ka saadhay doorashaan qabanaynaabuu xasan sheekh hadda leeyahay doorashana lagama heshiin marka dowladda federaalku xamar joogta ayaa horta badeshay dastuurka waddanka iyo hanaankii wadaaga waddanka dowladnimada iyo wix heshiiska lagu ahaa
bismi llahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin waan salaamayaa nuux idaacadda v o a iyo wasiirka iyo faysal sida wasiirku sheegay dowladda soomaaliya iyo dalka puntland arrimaha hadda taagan sida wasiirku sheegay dee dowladdii hadda puntland wasiirka nagala jooga matalaya waxaana loo baahan yahay kolley bulshada iyo shacabka waxaa u taliya waa maamulada maamuladana waxaa la rabaa in dadku waa daalan yahay shacabka soomaaliyeed loo baahan yahay in horey u dhaqaaqo idaacadaha iyo go-aamo eedeyno badan aan maqlaynaa sideedana dadka markay wax ka dhexeeyaan waxaa la rabaa bulshada hadda xilli waxaa la marayaa wax walba isu ictaabsi ah in si hufan oo daafuran dadka loogu haddii puntland la tiraahdo dowladda federaalka ahi halkaasay istaagan tahay oo annagu dee puntland baana namatasho oo madaxweynihii iyo wasiiradii xukuumaddii waa sax laakiin waxaan rabnaa inaan ogaano waxaa puntland shalay xildhibaanaha ku matelaya meesha madaxweynahanaa geeyey oo meesha u dirsaday oo ku tartamay haddii iyagoo iswataan ogeyn haddii xildhibaanadeennii boqol kiiba boqol macaa kuwii muxaafidka ahaayo hadda ku dambeeyey madaxweynaha dastuurkaasi wax ka ansixiyeen meesha waxaa ku jirta marka waxaa weeye inta aan go-aamada tallaabooyinka fogfog la qaadan oo aan baasha barkabeel la gaarsiin in la isu yimaado ma aha micnaha madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha puntland waa kala fog yihiin laakiin xildhibaanadiina maalayay in miiska la keeno la weydiiyo waxaa noo ansixiyeen waxaa horta in dadka ogaadaa la rabaa waxa gudaha ku jiraa wax badan lagama oga mabaadi'da guud oo laisku diidan yahay dalku inuu federaal yahay puntland hormuud bay u ahayd wax gorgortan ka gelaysana maaha laakiinse waxaa weeye wax badan oo hadda siyaasadda waxaa soo baxaysa waayadaan siyaasiyiintu marna inay isqabtaan meeshii haddana si haddana la heshiiyo shacabkuna uis ogaan ummadaana shacab hadda daalan oo dhiban oo u baahan in la sama ka bixiyo weeye inuu maalin walba afartii sanaba ay kaga khasaartay shantii sanaba siyaasiyiin biyaha hoostooda iska arkay madaxweynaheena ama puntland xasan sheikh ayagaa hadda keenay iyadaa ummadda ka gadaystay haddii hadda marka uu khaldanaadayna waxaa la rabaa meesha ku khaldan yahay in shacabka iyo budubshadu isla aragto dowladdu talaba kuma haysano guud laakiin waxaan rabnaa si transparency ah inaan waxu ogaano arrinta muhiimkaah marka waxaa weeye dowladda laga rabo wasiirka aan fariinta aan rabanayna waxaa weeye in doodo la qabto xildhibaanada puntland hadda dooda dowladda tallaabooyinka aan kusoo dhugsanahay waxaa kow ka ah madaxdii in la yidhahda madaxdii hore madaxweynihii hore xildhibaanadii hore de halkaa dooda haddii la gaarsiiyo meel fog weeye dadkii waa la doortay waa la matelaa markii laba qof isqabtaanba haddii la yidhahdo hadda haddaan madaxweynaha aqoonsan haddaan ehelno madaxweyne hore laftigeenna waxay noqonaysaa waa macno darro qofkan waqtigaa loo doortay waxa uu khaldi karaa xuna wuu saxi karaa muddadaa uu xilka hayo laakiin waxaa la rabaa wixii khaldan in wadda loo maro in xildhibaanadii marka puntland ay yimaadaan la keeno loo yeero ama iyagoo ay yimaadaan baan baaq dheer ku diraynaa aqligayga ma siinayo
faysal
bismi illahi raxmaan raxiim walaal aada u mahadsan tahay waan salaamaya v o a iyo nuux iyo wasiirka iyo xildhibaan shacuurba runtii arrintan waa arrin oo soo taagnayd wax badan haddana waxay uga duwan tahay wax kala maahay hore dowlad cusubbaa ee dhalad soomaaliya oo iyaduna laba sana hadda jirta ku dhowaad iyo teenna hadda puntland lafteeda oo dib loo doortay marka dadkuna waa runtii hadda sidai xildhibaanka u sheegay waa daalan yihiin sideeda hor siyaasad ahaan hadda waxaa loo doorta wadanka dowladda dowladda iska leh waxay siyaasada inay ku matasho ummaddan cilada hadda jirto oo dadku oo runtii dhanka bulshadaan ka hadlayaa waxaa ugu weyn keliya waxaa waaye in saaxada dooda la furo oo dowladdu inaysan huursanaan oo dadka ma aragtay dooda la qanciyo oy noqoto waxyaabaha masiiriga waxyaabaha qaarkood in dadka la dhexdhigo laga doodo runtiina waxaan isleeyahay arrinta hadda kala go ah oo dhacday xagga doodan dastuurka ah mudday soo socotay runtiina de dowladda lafteedu hadda inta muddada oo isleeyahay dhowr bilood bayba socotay dooda baarlamaanku dowladdu inaysan weli runtii public opinionka intii la furay doodo mujtamac ah ama aqoon-yahanka ama jaamacadaha la geeyo oo dadka la doodsiiyo oo runtii isleeyahay way soo baxday aragti maxaa anagu rabnaa maxaase runtii ay noqon kartaa doodeenu weli maysan dhicin hadda lafteeda iyadoo laishayana weli dood bulsho ma furna oo weli waxaan u malnaynaa inay arrinteenu kooban tahay intaan sidaas nahayna waxaa jiraysa tuhumo iyo wax badan oo dadku aysan mugtahay aysan kalsoonida dowladda xaggeeda ay yaraanayso marka anu waxaan qabaa runtii in la furo dooda la wada hadlo dadkuna ay maarata hadlaan oo runtii hadda ana lafteena nidaamka aan qaadanay oo dimuqraadiyadda abaa wuxuu u muuqanayaa wax beena waxba ka jirin haddii aysan furnayn doodo hadday dadka codkooda si xor u ahayn haddii hadda wasiirka la magacaabo layidhaahdo ma iman karo lama hadli karo waxaasoo dhan dimuqraadiyadda dhaawacaysa marka waxaan qabaa dad in la furo dadku inay hadlaan in aan la kala go-in in xildhibaanada hadda suu sheegay laftooda loo waaro wadanka u dhasheen iyagana matala shalayna madaxweyne asaa geeyey meesha oo markii doorashada waa asigii dee qabaa'ilkada iyo doodooda ay ahayd inuu asagu codeeyaan oo iskutiin bay ahaayeen in dooda la furo in halkan la keeno yimaadaan maarata la dhegeysto in dood puntland dood bay u baahan tahay doodeeda haddaysan furin waxay u muuqanaysaa mar walba oo dadka dareenka wuu noqonayaa in waxaan yihiin wax shakhsiyaad oo personal interest shalay madaxweynuhu markuu farmaajo la dirarayay waxay kusoo dhammaatay in xildhibaanadii habeenku u qudbayo soo saaray inuu yidhi aniga ninkaas inaan tuuraan rabaa waxaan u socdaa xamar dadka micnaa shoog bay noqotay waxay u ekaanaysaa marka sidii oo kale haddana hadda lafteeda madaxweynuhu waxaa la tuunsan yahay ama dadku aaminsan yihiin inuu u socdo laba kun iyo lix labaatan xamar marka dadku waxay aaminsan yihiin xasan asween isku hayaan uun kursiga tartankiisa iyo modelka electionka wax kale inaysan jirin marka waxaan rabnaa doodeenna saysan u hallaabin dowladdu inay dastuurka cutubadala bedela soo bandhigto in dadka loo yeero in civil societyga doodahooda la furo in la hadlo codkaas marka la dhegeystana dadku meel bay aadayaan soomaaliduna marna inaysan kala teginoo dee ciidana cid kama dheeraysa in la wada hadlo oo xal la keeno saasaan is leeyahay hadda lafteeda dastuurka la bedelay aayad qur-aana ma ah waxa wax lagu heshiiyo bulsho haddii hadda maarata doodeennu ay cuslaato oo dadku wada hadlaan oo maxaan diidanahay maxaan ogolnahay aan dooda la furo in waxaas laga daba tegi karo oo aysan ahayn wax aayad meel ku qoran oo aan waxaan soo noqonayn ma jiro kutub masxafa ma aha marka ani waxaan qabaa in kalsoonida mujtamaceena puntland lafti in dhiso midda kalena runtii waxaan dareemaya aniga shalay dhabbihii aan marnay kii uun koo ba-weyey waxaa weye hadda shalayto annaga markii ee, hal sano dagaala garowe iyo puntlandba ka socday oo laysku hayay dimuqraadiyad ee, dowladda surka bedeshay ayadoo cidna weydiin way dhacday dowladdu waxay soo bisay processkii doorashada manipulation kusoo bisay Een, ee, haddana sidii aa lagu noqday sidii oo la la dhahay aan dhahayno madaxweynuhu ka joog war- dadka wada- ha la tashto odayaashu ka hadlayeen ee, doorashada ma- xilligaysa dhaafin sidii bay ku dhacday marka runtii waxaan qabaa arrintaas ma aragtay dastuurku ee, inay tahay wax ummadda wada leedahay Een, haddana ha wixii baarlamaankaas oo dhan annaga nama matala ma oran karno wayna matalaa baarlamaankeeni laakiin inaan doodeenna ay noqoto dood bulsho xildhibaanada loo yeero aragtida dowladduna markaas ha cuskato halkaas oo maxaa naga khaldan maxaa eh, saxa aan inay noqoto laakiin hadda inaysan u muuqan wax barsonaala intaasaan oran lahaa maadsanta wasiir een, arrimaha dhanka puntland ama dowladda puntland lagu eedeynaya waxaa ka mid ah inaysan arrimahaasi markay socdeen oo kale aysan miis ka tegayn shirarkii hore aysan ka qaybgelin ee arrimaha dastuurka xitaa looga gogol xaarayay maxaa arrintaa ka leedahay horta ee, laba laba- horta labaan u kala qaadana horta arrinta een, shaacuuri iyo faysal ay ka hadlayaan waxay tahay shaacuuri iyo faysal een, ayaguma waxay qabaan dood keliya ah dowladda puntland ee, ficilkeeda ama go-aankeeda un miyay duulaan ku yihiin Een, mase waxaa laga hadlayaa waa doodii masiiriga ahayd oo ummadda soomaaliya dhex taalay oo dastuurka ummadda soomaaliya ka dhexeeyay dowladda federaalka ahayd iyo federal institutions ummadda soomaaliya ka dhexeeyey waxaa ka dhex socda oo dhaliisha ah oo muuqata een, inay ka doodaan oo arkaan diyaar ma u yihiin waxay moodaa hadda kulligeed waa hadleen waxay ka hadlayaan puntland dhexdeeda iyo madaxweynihi puntland baa saa sameeyey iyo shalay baa saa ahaa jidhay waxaan weydiinayaa odayaasha akhwaata saaxiibadaya een, waxa la isku hayo noo muuqda bay dheheen waxa la isku hayo waa muuqata xasan sheikh intuu soo istaagay buu wuxuu inu dastuurkan waa bedelaya cidna u joojimahaya wuxuu yidhi waddanka waxaan ka dhigayaa baarlamentary buu ahaa baarlamaanka waxaa duula jiray madaxweynaha toos baa loo soo dooranayaa buu oo waxaan ka dhigayaa presidential yaa ku heshiiyey gurmaa lagu heshiiyey xasan sheekh wuxuu yidhi waddanka ra-iisul wasaarihii iyo baawar sharinka waa bedelayaa yaa ku heshiiyey yaa u dirsaday ma ku jira ajendayaasha dowliga lagu heshiiyey xasan sheekh wuxuu yidhi een, ayadoon guddi doorasho la magacaabin oo hadda la- wakhtigiisa kale bar u tegey oo aan xeerka doorashada laga heshiin oo aan nidaamka doorashada laga heshiin oo aan dalka shabaab laga xurayn wixii doorasho qof codaan qabsanayaan goormuu qabto goormaa laga heshiya doorasho qof codaan qabto daawar sheerinkii waxaagay la islu ogaan dastuurka laga bedelo laga heshiyo goormaa la isaga yimi waxaas horta aan xasan sheekh lagu haysto waa waxa ah Ee, waana qodobo cadcad mana ahan waxyaalahan lasu haya siyaasadda waa wax masiiri ah annaga puntland mowqifkeedu isma bedelin intii xasan sheekh shalay markuu mucaaradka u ahaa uu lahaa dastuurka waddanka guruub gaara ma bedeli karo markuu farmaajo kursiga ku fadhiyey oo guruub gaara ma bedeli karaan dastuurka waddanka oo farmaajo islama qura karo intiiba anu weli taagana ma garat madaxweynihii hadda isaga ka dambeeyey oo farmaajo ahaa iyo madaxweyne asiga ku yiri xasan eh, shariif sheekh axmed ah baa maanta puntland la mowqif ah soomay caddeen mowqifkooda hadda markay xamar ka imaanayaan labadooduba intaysan soo duuban diyaaradda soo raaceen xasan sheekhna maalinta kursiga uu bannaanka ka joogay intuu taagnaa baan taagan horta puntland mowqifkii isma bedelin waa mowqif siyaasi ah waxaa soo haray arrintan een, xildhibaanada een, matalaadooda ay ka hadlayaan odayaasha saaxiibada ah walaalayaada dastuurka soomaaliya waxaa ku qoran nidaamka federaalka waddanka suu u dhismayo iyo qodobada masiiriga ahay waxaa negotiation iyo heshiis ka wada gelaya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada haddii aysan ku qorin waa challenge garay karaan waa igu qabsan karaan laga soo bilaabo qodobka kontonaad ilaa qodobka lixdanaad specifically qodobka konton iyo afar ee dastuurka soomaaliya ilaa farqooyinka sa cadaynaya nidaamka dowlad wadaagga iyo dowlad dhiska soomaaliya waxaa ka wada hadlaya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ku qoran xildhibaanadu dadka waa mateli karaan matalaadna waa leeyihiin labada aqalba Ee, matalaaddooduna een, waxa weeyaan waxyaala waxa jira dastuurka u siinaya ummadda ku matalaan waxyaalana waxaa dastuurku siinayaa arrimaha masiiriga ah oo ay ka mid tahay in laga heshiiyo hanaanka federaalka waddanka sida awoodaha loo wadaagayo oo hay-adaha federaalka iyo kuwa maamul goboleed si ay ugu wadaagayaan amniga qaranka soomaaliyeed siduu noqonayo ciidamada qaranka soomaaliyeed si ay ula shaqaynayaan dhaqaalaha waddanka si loo federalize garaynayo maxkamadaha iyo garsoorka waddanku si ay u wada shaqaynayaan heer dowlad goboleed iyo heer federaal Een, maqaamka caasimadda si laga yeelaayo iyo wuxuu noqonayo nidaamka doorasho waddanku siduu noqonayo qodobada noocaasa dastuurkeenay ku qorantay qodob konton iyo afraad waxaa ka heshiinaya dowlad goboleeda dowladda federaalka ah dowladda federaalka ah oo xasan sheekh madaxweynaha ka yahay dastuur baa lagu doortay dastuurka lagu doortay bay jibisay isagoo dhanna waa laasha taasa waa qodob waan mowqifka buntland qaatay waa kaa waxaa soo haray dadka odhanaya dowladda mowqifkeeda ma cadeen war walaalayaal arrin shaksiga la iskuma hayo idinku hadda shaksi hawa bedelinina ninka asagoo qof shaksiga caybsanaya asay u taallaa shariif sheekh axmed madaxweynaha federaalka u ahaa waa doodi taagneed annaga bishii disembar oo labada kun iyo labaiyo labaatankii twenty twenty two disembar xalab baa la isugu tegey go-aan baa soo baxay intaan go-aanka waxbay ka saxiixeen laakiin way sheegtay qodobada iyada aan taabanayn oo iyada isku dhaqmayn in la kala saaro wixii iyadu ay goshahay oo qayb ka tahay iyo wixii la dibdhigay meeshay ku caddaysay bishii january labada kun iyo saddex iyo labaatankii dowladda midtan isegmiti bay soo saadhay oo ay leedahay nidaamka waddanka ku socdo raalli kama nihin hal iskaga yimaad waddada waa laga leexday bishii juun oo labada kun iyo saddex iyo labaatankii dowladda midtan qoraal bay soo saadhay oo bablish garaysa oo ay ku caddaynayso waxyaalahay ka tabanayso iyo waxyaalaha qaldan iyo sida dastuurka loo leexiyey bishii juun labada kun saddex iyo labaatankii dowladda puntland guddi bay magacowday waxay tahi wadahadal baan diyaar u naha guddi la magac guddi wadahadalkan way magacowday dowladda federaalka maa weydiisan guddi maxuu soo magacaabi weydi dowladda federaalka hal marba waxaad sheegtaan odayaal baa tihiin hal mar waxaad sheegtaan hal mar ay tiri wadahadal baan diyaar u naha xildhibaanada aad leedihiin bay yimaadaan dee xildhibaanada idinkuma u yeera so xildhibaanadiini ma ah yaa diidahay marka odayaal ona waxaan arkaa wadahadal bay diyaar u tahay puntland intaasay weyraadinaysay laakiin dowladda federaalka dhinaceeda bay ka soco waayeen mowqifka puntlandna waa caddaa
laakiin wasiir arinta puntland oo kaleda marka loo soo noqdo siyaasiyiinta iyo waxgaradkii iyo markaad hadda go-aamadan qaadanayseen oo federaalka aad ka qaadanayseen siyaasiyiinta iyo waxgaradka waxay idinku eedeynayaan inaydan ka qayb gelin oo muxuu ahay go-aanka idinka qaadateen
walaale waa laga qaybgeliyey fiiri go-aanka hadda puntland ay qaatay laba qodob bay ku salaysay dadku inay wax akhriyaan baa fiican aniga waxaan la wadaagay dadweynaha soomaaliyeed hal qodob oo aan reference layn haddaan sheego ugu qabsada rekoorkayga geliya waxaan reference qoraal aan lahayn dastuurka soomaaliga iyo dastuurka federaalka labada qodob waa ku qoran oo qodobka boqol iyo afartanaad ee dastuurka puntland iyo qodobka boqol iyo afartan labaad ee dastuurka soomaaliya labadaa qodob baan go-aanka hadda aan qaadan aan ku beesgaraana balaas wada tashigii bishii maarjo labada kun iyo labaatanka lagu qabtay garowe laba kun oo erga ah oo dadkii soomaaliyeeda oo reer puntland oo daafaha adduunku isaga yimid baa sanadkii labada kun iyo labaiyo labaatankii bishii maarjo garowe isugu yimid doodaana waa taagneed waktigii dowladdii farmaajo oo dastuurka in la bedelaya ah oo nidaamka federaalka in la diiday in laga wada hadlo ah la tashi ma waysan ahayn maxaa labada kun oo qof loogu loogu yeeray shanta qaarood adduunka isaga yimid laakiin taas intana waa kala duwaneed ma kala duwaneen hal xaba kagama duwaneen idinkaa u qaba hal xaba kagama duwaneen dowladdii farmaajo markuu madaxweynaha waxaa laga waayey war dastuur dadku ka dhexeeya jooji war doorasho dadka ka dhexeysaya jooji war wadahadal ogolow war nidaamka federaalka ogolow laga wada waa diiday wada tashigii shirkii weynihii labada kun iyo labaiyo labaatanka ee bishii maarjo baa waxaa ka soo baxday dowladda federaalka soomaaliya inaad dastuurka bedelayso dastuurka maa dheerka dowladda markaasa la siiyey lama baahno waxa looga baahaya maandheer cusub baa dowladda la siiyey adaa qaybka ah faysal adaa fasiliteed gareynayay aakhari waxaa ku qoran waxaa ku qoran dowladda puntland waxay qaadan kardhaa go-aan kasta oo ay dalkeeda ku badbaadinayso oo ku saabsan arrimaha federaalka iyo dastuurka soomaaliya adaa wax ka qoray shaacuur mahow inuu joogay inkalaga faysal adaa qaybka ahaa wasiir aada u mahadsan tahay runtii dooda waxaan u qabaa laba shay horta midda koowaade dee wadasashaas u dhacay labada kun iyo labadii labada kun dhacay runtii waxay jira maantay soomaaliya isbedelaysaa soomaaliya istadawra ku socda meeshii taagna ma taagna maanta deyntaa la cafiyey cunuqayntunkaa laga qaaday isbedelaa socda micnaha wadamo derisnala ah hadda ba xaqiiqdii aan madaxa kor usoo kacno xoogaa muuqaal ahaan ka fiicannaha siyaasadda marka laga fiiriyo deganaanshaaba culeysya iska jiraan shabaab ha jiro dhibaatooyin ha jiraan laakiin wasiir doodeen waxay tahay annagu waxaan rabnaa in waxna la saxo lawada hadlo aan la kala tegin maarata waxyaaba laysku hayo dhanna dunta inay gar naqsato inay gar naqsato waxaa waaye haddaadan ani igu qancinayn mowqifkaaga oo dadka siyaasiyiinta aadan ku qancinayn marka puntland saas waa weydiin kardhamaya marka mawaan damiirkaaga garsoo ku ogaa dowladda federaalksul federaal la isku hayaan adiga inaan accountable ku noqdo oo su-aal ku weydiiyo aniga waa shaqadayda diyaar ba'na ma ha laakiin miiska imow diyaar ba'na shirka civil society waa diiday waa diiday shirka civil society waa diiday Waraha su-aasha ka jawaab.
shirka shirka lama ogolin Kuwa federaalka maxaa ku waxaa leedahay hebel ma iman kara hebel lama hadli karo mogta macquul maaha platform hebel ma imaan karayahay managaan dhigna maanta dhaweyd muxuu dhahay malaha hadda gudoomiya alifanayo gobolka muxuu lahaa malaha hadda been gudoomiya gobolka muxuu abuursanaayo lahaa Gudda anu- anaa wasiir dowladda anaga siyaasad ku gudoomiya gobolka matala muxuu managa lahaa afka ka maqshay ma imaan karo gudoomiya gobolka muxuu lahaa dowladda anagaa matala Ha.
anaga golaha xukuumadda ku matala Sana.
waxaan rabaa annaga demoqraization baan rabnaa nugta waxaan ku dimuqraadiyad baan weydiinaya- rabnaa waxaan ku waa in dadku weydiinaya hadlaan waa inuu doornaa waa dowladda inuu hormarnaa federaalka inaad su-aal weydiisid oo aad kuweshan garaysaan waxay wada xaq ma lagu leeyahay adiga xaq ma u leeyahay marka Waxba marka- walaalaha- marka aniga qancisid marka adigu marka puntland basoo duulaan kusoo taasoo ma waa inaa adiga qancisa horta aan wada fadhiisana xabee lagaa weydiin Aan doonno, aan doonno.
haddaad ogoleen sharcina ku dhaqantin aan doonno waxaan shaacuurina ugudan bismi illahi raxmaan raxiim wixii puntland wanaaga wajah- qadiyadeeda inaan ku garab istaagin dowladda diyaar baan lahaa Aa, laakiin waxaa la rabaa dowladdu inay dadkii albaabka u furto waxaa laydinka rabaa wasiir waxaa weeye dooda ah laba kun iyo labaatankiibaan go-aankan ku qaadanay war masiirka intaa tira la-eg oo dalkii albaabka albaabada hal la xira la yidhi anoo xira albaabka ummadiiyo wax badan isaga dhex daadsan yihiin oo shalay meesha hadda aadnay ay ahayd oo wax kasoo weyne kusoo hongownay isla hadda ay tahay meesha Ee, danihii aan u aadnayna ay ahayd damac halkaa nagaga jira dadkuna ay fahm- aan fahamsannahay in durbadiiba hal mara afar laatan sa- saacado habeen shir gudaheed golaha wasiirada ay go-aan ku gaaraan inay tala ka ballaaran sameeyaan ummadda isugu yeeraan ee dood keenaan yidhaahdaan wixii aad noo dhiibteen halkaasay marayaan xildhibaanadiina matalayay xamar jiray waxaanay sameeyeen waxaan rabnaa inaad nala aragtaan ee annagu halkaasaan ka taagannahay dowladda wax gar loogu leeyahay ee waa taa waxaa yaala dowladda federaalka ahi waa dowladdan dhiiggay maal gelinay dheecaankeennii dhaqaalaheenni gelinay kusoo dhimanay maxaa weydiiye wax ku dhaqmaysa marka ma weydiisaan haddaad dhigi dhaqani ku bixisaan haddaad daacadtihiin Wasiir Saacuur ha wato.
Adiga kaaga baxday adeerta kaaga bixin haddaad kale jeclayn wasiir shaacuur ha dhamaystan xasan sheekh xaq xaq ma uleeyahay dastuurka ula bedo su-aasha iga jawaab inuu ku cayaaro maya inuu intaga barsidhan shaaka dhiga masaxda aan dhamaystii kaadi su-aal inuu dhabaaro bare miniskan tirtiriya maxaa yiraa qul wallahu axad su-aalu kuwaa ka oo jawaab kale ka sheekada jawaab haddeen noqoto su'aalaasa way meesha yaale waxaan ku weydiinayaa teen hadda puntland xaggee ku dambeysay barsadhashiyaal baa lagu ansixiyey weli dastuurka meel lagu bedela sheeg waa tuu dani isku talayey oo barsadhashiyaal ka dhigay xaggee lagu baabi'iyey go-aankii la sameeyey haddana lix iyo lixdankeeni waa ku noqonay qaabkee ku timi sharciga qodobka ii sheeg Wa- wa- wa- la jiifiyaana waxay ku timi- waxay- soo rabitaanka waxay ku timi marka- marka- marka- marka- marka isbaaro dhiga- marka isbaaro dhigatay oo magaalada dhex xabad ka rida oo qor soo qaato adiga kuwa kula midka ah baa la joojiyey dadku intuu islay lahaa xalka ummaddaa ku jiray waxaad yeelaysaa horta annagoo dad doodan baa isku hayteen doodaan ka hadlaynana waxaa weeye khilaafka federaalka iyo puntland adaa laguu doortay adaa wasiir lagaaga dhigay halkaa ku matalaya soo maha shaqo ahaan kuguma haysto laakiin doodaan ka qabaan kuu sheegaya dood baan kugu leeyahay waxaan ku yidhi xildhibaanadii inaan ka shaqayna rabno inaan keenno ood ka shaqayso oo gogol fidisaan iyakaa dowlad ah oo annagu aan nimaano oo idinku aad timaadaan shaacu cadeed waxay aaminsan tahay wax amar ka Waxaan aaminsanahay.
dhacay madax haldamas waa saxa Fiiri.
markaas aanu kaala doodi karaa mugto dhinaca iyo tidhe ma aqaane tafaasiil dhamaystiran oo xamar waxa ka dhacay ah anugu ma hayo sababtoo ah dukumenti dhamaystiran oo sidii dastuurka hore u qoran oo hadda maanta kii la saxayaho oo yaalana ma jira afar cutub baa la bedelay qodobaa la watay qodobadaa intaan ka hayno xogta waxaa weeye in madaxweyne barsadheshi yaa la watay markii dambena uu prime ministerkii in la ceylin karaayay ku dhamaysatay iyo halkaa ku dhamaysatay waxoo dhanna inay interest yihiin xasan sheekh ma difaacayno inuu interest wato xasan sheekh inuu interest wato cid diidan ma laha anaan diidanayn anaa qaba siyaas weye danina waa wata waxaan rabnaa interestiga xasan sheekh iyo kandani inaad naga saartaan oo aanan dhibana u noqon adigu kandani marka inaan hanagu qaran interestooda kuma shaqeynaya wixii wadanka danteeda aan lagu shaqeynaya anu daacad baan ahay xasanna waa waa tuug keliya ha igu qancine waxaan ku yidhi xasan inuu khaldan yahay ama wax kharibay inaad doodayda keentay baan kaa rabaa xildhibaanadii ku matalayay inaad keentaa rabaa lakiin aad tahay madaxweyne hore weye sharci maaha madax hore weye dooddaas aniga kuguma wadi karo kugumana taageeri karo kugumana garabsiin karo waa ka bax fiiri xildhibaan shaacuur intaad ka bixin waxaan rabaa inaan ku weydiiyey arrintaa laftirkeeda wasiirka uu ka hadlay oo ah dowladda federaalka nidaamkii u martay ma ahayd nidaam saxan mise nidaam qaldan
Ee, walaal arrintaas si degan uga jawaabaya dowladda federaalka ahi iyo dowladaha dowlad goboleedyadu arrimaha dastuurka iyo arrimaha masiirka dalka inay ka wada fadhiistaan xaq ay u leeyihiin ayaga ayaga dowladda federaalka qalfoofka lagu sheegayo waa, waa dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka u ka kooban baarlamaanada waa ku jiraan inkastoo hay-adda sharci dejin yihiin aysa fulin ahayn waxa ay ku wada hadlaan haddee meeshaas ayagaa isqanciya markay isu yimaadaan weligeedna waa shiri jirna waxaa dhacay waxaa weeye waxaan maxaa keenay wey su-aasha waxaa keenay doorashadii u dambeysay ee madaxweynihiina xamar ku aaday oo kuraasta kusoo hongoobay prime ministerkii buu raadiyey markuu waayey madaxweyne- prime ministerkii albaabku ka xirtay dowladda federaalkana xiriirku u jaray ummadda puntland lama laakiin sheegin taas ma hayna annaga ii kaag anaa ku xaqiiqi jirta waaye su-aasha lagu weydiiyey marka jawaabta Adigu maxaa meelaha ugu wareegaysa waa soo wadaa maxaa meelaha ugu waxaa wareegaysa soo wada ilaa iyo maalintaas puntland wax mashruuca ma helin wax walba waxay kaga gooneed danaysiga madaxweynaheena oo prime ministerka raadinayay oo xagga xasan sheekh danihiis ka waayay ayadiiba haddana haddii madaxweynaha calaf ilahay ugu daray haddana bartiibay ka bilaabatay damicii kursiga federaalka la isku hayaa wax dastuura oo rasmiya ummaddan xasanna danihiisu wataa ninkaana danihiisu wataa ummaddaa dhibaatada lagu hayaa danaysiga soddon iyo afar sano ay ummaddan dhibaataysan tahay uma dulqaadan karto ummaddu fedhab bay taagan tahay nin walba hadduu la yidhaahdo eh, kaasaa khaldan kaasaa khaldan war isu imaadoo aan- aan dhegaysanoo doodeena aan weydiina wey xasan dastuurka qaabku u maray iyo dowladihii maamul goboleedyadii intii badnayd puntland ayadaa ka maqnay malihii way- waa sax yol- yaan loo joojin anuma aaminsanin waa in loo joojiyaa puntland laakiin yaa kalifay inay albaabka tegi weydo qofku markuu miiska tago oo uu suu qanci waayo uu ka soo noqdo yidhahdo meesha waa ku heshiin weyne. Dantayna- dantayna- dowladda federaalka marka jawaabta inta jeer aan walaalku dhawaaqnay meelaha waraaqaha ka soo sorta aniga ii sheegin miiska wada hadalka tag miiska wada hadalkaa lagaa rabaa miiska Ma waxaa fahamtid?
miiska waxaa wada hadlaysa un la sheega Ma maaha fahamtid? anugu maano ma hayo berrina markaa dantaada gaartay inaad tiraahdo waa gacmahaas qabsanna waa ka gudubnay waxaa laga wasiir wasiir wasiir shan iyo toban sano doodan way taagnayd inta madaxweynaha sheegtana way taagnayd waxaa dheeri ku ah waxbaa dheeri ku ah waxaa dheeri ku ah horta kow m- bulshadii albaab uma furna oo dood uma furna waa inaad waa furtaan furan tahay ma furno haddaan fureen ma furno furi mayo ma Jeesir ma ma furno habeen hore shirkii buunse oo qaban lahayd oo- waa- waa idinkaa diiday miidiya dhan ba qoray kama idin jawaabin kama idin jawaabin lama diidin miidiyaha qoray maxaa ugu faysal dood jawaabisay waa miidiyaha qoray maxaa ugu jawaabisay anigu maaha wasiirka cadaalad hadda fiinaad fiinaad ha anaa qabanaya dood fur intaas dhibeed baan dood fur haddaan Waraa dood u qabanay fur wasiir dood fur haddaan dood aan furin dadku waa huursan yahay waxayna aaminsan yihiin madaxweynuhu tuntis xag u socdaa Waaye, waaye, waxa la Faysal.
isku hayaa waa election model Faysal bas waa la isku yahay hayo.
Faysal waa Saasay yahay aaminsan yihiin dadku aniga hadalkaaga waxaan u arkay inuu yahay hadal gar dhexdhexaada Ha.
marka ay dhahay dood fur nimanka federaalka xamar jooga dusuu wadan ku ciyaarana waa inaad iyana su-aal weydiis haddaan iyaga su-aal bada weydii karin weydan la hadlayn hadda markaan markaan markaan garnaqsano fiiri waa weydiinaynaa Marka- markaan garnaqsano oo u yeeran oo annaga aan s- aan garteenno ay caddahay baan qof wax weydiin kara laakiin adiga haddaan waxbay ogoleyn faysal bulshada reerka puntland baa gudoomiye intee dowlad baan galnay federaal ku saabsan ma xasuusta Hadda taagan Inta tahay.
jeer oo Hadda- madaxweynaha hadda- hadda waa ka duwan- ka duwan.
Madaxweynaha Puntland Hadda waa ka waa duwan.
galnay Hadda waa ka duwan.
19-kii, 20-kii, Waa ka duwan.
20-kii, Hadda waa ka duwan.
intee dood baan- Waa ka duwan. Waa ka duwan.
Arrin yaa taagan.
Waa ka duwan.
Maxaa kala duwan way ka duwan daacuura walaal gacal iyo anaga waxaan ogolahay dhaliil waa yeela karnaa dhaliila laakiin dowladda federaalka ayna hal su-aal weydiinay oon mawduuceeda meesha idin soo dhigeyn oo dastuurka federaalka furtay meesha idin soo dhigeyn oo dadkeeda lalaala dastuurka idin ka hadlayn dowladaha maxaa idin kala dooda aniga maxaa idin kala dooda aniga marka waa enerjigan waa enerjigan xaasuq kula doodi lahaa iyo nimanka federaaldiidka miyaa idinka idinku qoriyaa waan isku dan isku masaalixnahay fiiri hernandez baa haystaa. Fernando Hernandez baa haystaa. Ha raadin.
waxaan soo xirinaynaa barnaamijkan su-aasha ugu dambaysan kusoo xirinan waxaa weye xalka marka muxuu noqon karaa aniga xalka waxaan arkaa lambar kow dowladda federaalka ahi inay ku soo noqoto dastuurka lagu doortay oo ay caddayso dastuur bedelidaanna dastuurka cusbay u qorsan ay joojiso lambar labaad inay ogolaato wadahadal iyo in wixii markay ku soo noqoto xanitaanka sharciga ah oo dastuurka hore agost la ansixiyey labada kun labaiyo toban xamar lagu ansixiyey markii u aqoonsato kaa dastuurka waddanka u yahay wadahadalna ay ogolaato anana waa aqbalana wadahadal in la isu yimaado la wada hadlo arrimaha jira laga xaajoodo waddankan sidii waxa weeye nidaamka federaalism loo dhammaystiri lahaa laga xaajoodo doorasho sidii lagu aadi lahaa laga heshiiyo shabaab sidii loola diri lahaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyana loo dhisi lahaa laga heshiiyo dalka soomaaliya isugu kalsoonaa lahaa hanaanka garsoorka waddanka kusoo noqonaya maxkamadu si u shaqeeyaan laga heshiiyo awoodaha waddanka sidii loo wadaaya laga heshiiyo khayraadka waddanka sidii loo heshiiyo laga heshiiyo anigu aaminsana ilaa inta taa laga gaarayo dee dowladda federaalka xayndaabka sharciga waa ka baxda iyadii institutionadeeda dastuurka waddanka lagu heshiiyo heshiis aan way tuudha soomaaliya dastuurkaa waxay ku socda dasuur dib heshiisiin ah oo brosees geedi socda hadeer baa waddanka qayb weyn ka mid ay maqanta leedahay waa go-on ay leedahay fiiri dadku inay taa fahmaan qayb dhan oo waddankan ka mid waxay leedahay waa go-onay qayb kale waddanka ka mid ah oo puntland ay ka mid tahay soomaaliya saddex meelood meelana waxay taagan tahay warnaan federaala waddanka xal u ah dowlad dhexe oo wax walba xamar lagu arooriyay hal inay gacanta ku jirto war walaalayaal dan inooma ahan waa wixii dowladda hore qaranka shay inaga dumiyey marka dooda ah federaalna looma baahna puntlandna looma baahna somalilandna looma baahna waa dood madhalays ah xamarna waxa weeyaan een, ma ka shaqeynayso halkaana ma ka shaqeynayso laakiin gruub gaar say doonaan kama yeeli karaan waddankaada miiska wada halkaa kusoo noqdeen dastuurkiina kusoo noqdeen annaga wada halbaan diyaar u nahay markaas shacur weelka salka koonkama anigu waxaan arkaa sidii wasiirku sheegay eh, in la wada hadlaayo dantaa ku jirta Eh, xaggee laga bilaabi karaa su-aasha waxaa weeye doodaydana way ku jirtay Eh, hay-adaha ba- dowladda soomaaliya ahi waxaa ugu horeeya matalaada noogu leh waa xildhibaanada labada aqal ee puntland hadday waktigiina kama dhammaan weli matalaad haystaan way nagu matalaan bini aadamku eh, haddii ay khaldayaan iyo haddii ay wax ka khaldan yihiinna waa wax eh, laga doodi karo laisweydiin karay laakiin anigu waxaan ku talinaya marka hore dowladda albaabka ha furto oo xiriirka hadda ay go-aanka adag ay qaadatay eh, dib ha ugu noqoto dowladda puntland dowladda puntland een, xildhibaanada gobol hoostiisa ayadaa awoodu leh anagu m- meeshuu ka leeyay wasiirku hawi u yeer adaa adaa matale dee anigu shacba ahay title aan ugu yeero xildhibaan adaa doortay adaa doortay ii keeda ma dooran adaa doortay ama- ama maa dooran adaa qortay kaagaha rumaysa taasi xildhibaan wasiir waxaan leeyahay gogol dhiga idinkaa puntland madax u ah xildhibaanadii federaalka ahayd doodiina aan dhegaysano iyagaanu meesha jooga idinkuna waa dowladdii ana xukuntaa tihiin haddii eh, wax dana aysan ugu jirin shacabkii shay idin garab taagnaaba idin garab taaganya dowladna idinka amaanad u haysa haddii aad khaldantiina in laydin toosiyo ogolaada
hal waxaan u arkaa een, runtii waxaan isleeyahay waa horta iscafindo waa baasha waa inaga kululaatay caadi caadi marka ani waxaan qabaa dooda inay ku koobmayso xalka xalkuna wuxuu noqonayaa baan qabaa arinta ugu weyn horta bunta inay garnaqsato mar walba taasaan aaminsana mowqifka dadkeenna iyo bulshadeenna waa caddaanayaane siyaasadda adinkaa wakiilka ah siyaasadda ha qalloocinina dadku ha hadlo xor ha noqdo cid xildhibaanadu ha yimaadaan ha- dood aan la galno wixii meesha ka socda ha la dhejiyo waxa la bedelay iyo wixii originaalkiisii wasiir dooda fura dooda fura dooda fura dooda fura intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka faaqidaadda oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada garowe waxaan u mahadcelinayaa martideeda wasiirka cadaaladda arrimaha diinta iyo dastuurka puntland maxamed cabdiwahaab axmed xildhibaan hore puntland cabdikariim xuseen guure shaacuur iyo faysal axmed warsame oo ka mid ah bulshada rayidka sidoo kalena falanqeeya arrimaha siyaasadda puntland iyo soomaaliya